war ka soo baxay maamulka isku magacaabay hirshabeelle ayaa waxaa shaaca looga qaaday in xidhiirka wadashaqeynta ay u jareen hogaamiyaha hay-adda loogu yeero maareynta musiibooyinka ee taabacsan dowladda federaalka maamulka ayaa hay-adda ku eedeeyey ku-takrifalka gargaar uu sheegay in isaga loogu talagalay iyo hufnaan la-aan ka muuqatay habmaamulka deeq ay hay-addaasi geysay degmada moqokori ee gobolka hiiraan guddoomiyaha hay-adda taabacsan dowladda federaalka ayuu maamulka la baxay hirshabeelle ku eedeeyey inuu yahay ninka mas-uulka ka ah arrimahan taasna ay abuurtay niyad jab iyo kalsooni darro dhexdooda ah saacadihii lasoo dhaafay waxaa degmada moqokori ka degay laba diyaaradood oo siday dhowr kartoon oo lagu sheegay deeq loogu talagalay ciidamada dowladda federaalka ee ka dagaalamaya halkaas guddoomiyaha hay-adda loogu yeero maareynta musiibooyinka ee dowladda federaalka ayaana wejigabax kala kulmay arrintaas kadib markii guddoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad wehliye uu sheegay inaysan u cuntamaynin afar kartoon oo diyaarado lagu keenay taasna ay tahay waxaysan ku qanci karin waxaa runtii aad si arkaysaan bana soo gaaray madaxdii hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka waxaan rabnaa inaan marka hore soo dhaweyno marka kalena waxaan rabnaa mahadcelin ka hor inaan waxa dhexdeena ka guuxa aan sheegno runtii maantay dowladdeenna iyo hay-addeena ma cayn karno ma aflagaadeyn karno kaartoomaadka dhowrka oo labada diyaarood ay wadda nooma cuntimanto waxaan rabnaa muddo badanna waa wada hadalnay sidaa ii sheegtayna waxay ahayd in maraakiib badan oo looga jawaabaya gobolka hiiraan ay soo xiran yihiin waxaan rajaynayaa barasho horteeda dhinacina uu yidhi iyadoon la xirnayna la xeertaa inaan surayso doonno dadka meeshaan joogaayi ma maareynta mas-uuliyiinta qaranka inay dhowrkaas kartoon u keento ka guddoonto sacbiyaan dabadeetana aan ku qanacna ma naga suuragelayso hay-adda loogu yeero maareynta musiibooyinka ee dowladda federaalka ayaa had iyo jeer lagu eedeeyaa inay ka shaqeyso musuq maasuq iyo wax isdowmarinta hay-addan oo magac ahaan u wadata u gargaaridda dadka tabaalaysan ayaa ka mid ah meelaha ugu musuq maasuqa badan raashiinka loogu talagalay dadka dhibaataysan ayayna ka iibsataa suuqyada magaalada muqdisho